bulshada ku dhaqan degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa inta badan waxay ku tiirsan yihiin isu socodka dadka u kala socdaala kenya iyo soomaaliya maadaama magaaladu ay tahay magaala xuduudeed kala qaybisa labada wadan ee kenya iyo soomaaliya waxaa sidoo kale magaaladu ku tiirsan tahay ganacsiga oo ah isha koowaad ee dhaqaalaha degmada haddaba bulshada ku dhaqan degmada dhoobley oo aan maanta wax ka weydiinay su-aasha waxay bulshadu ku tiirsan tahay ayaa intooda badan inoo sheegay in magaalada waxay ku tiirsan tahay ay tahay ganacsiga waxaa sidoo kale jira dad yar oo beeraley ah balse wax soo saarka ka soo gaha beerahooda ma gaarsiiyaan meelo ka baxsan degmada iyagoo arrimahaasi inooga warramaya waxa ay dhaheen magacaygu waa cabdicasiis axmed nuur waxaan ku magac dheerahay casko magaalada dhoobley waxay ku tiirsan yihiin bulshada dhoobley waxay ku tiirsan yihiin ganacsiga sida maxay ahaydoo ganacsigooda uu kala duwan yahay nin walbo nin tagsiila noqdo nin dukaan ganacsado sameeyo sida aniga waxaan ka mid ahay dhallinyarada tagsiilayaasha dhoobley waxaa ugu badan baabuurta xamuulka sida baabuurta kenyaanka oo ka imaata kenya iyo soomaaliya waa magaalo xuduud ah oo aada u fiican waxay ku tiirsanaan jireen awalkii horeeto ganacsigooda ayay ku tiirsanaan jireen balse laakiinse dhoobley hadda waxay ku fiican tahay ganacsiga ayay ku fiican tahay waa magaalo istiraatiijiya bulshada ganacsato iyo beeraley iyo xoolodhaqataba way leeyihiin way jiraan dhoobley dad xoolodhaqataa iyo beeraley ah way jiraan aad bay u jiraan wayna buuxaan magacayga waa maryan mahad ibraahim waxaan joogaa magaalada dhoobley waxaan ka mid ahay dadka yar cooshooyinka yaryar ku haysto magaalada dhoobley aan ahay bulshada dhoobley waxay ku tiirsan tahay horta ganacsiga isku socodka ee labada dal sida hadda kenya iyo soomaaliya ay u kala adeegtaan ay ku tiirsan yihiin marka bulshadeeda iyo ganacsigeedana aad buu u fiican yahay dhoobley inkastoo waayadan dambe uu hoos u dhac ugu jiro marka waxay ku tiirsan tahay dhoobley ganacsiga isu socodka ee deegaanka labada dal ee dariska ah ebel labada dal way isku tiirsanaan jireen laakiin isu socodkooda wuxuu ahaani jiray in lagu adeegta kareetooyin oo kareeta adeeg looga soo qaata liwooye oo dhoobley lagu keeno ee gaari lama heli jirin hadda maasha allah adeegana aaduu u fiican yahay hadda oo lagu kala adeegto hadda inkastoo baabuuraba la helay oo dadka sidii hore aan la ahayn oo la ilbaxay bulshada waana wada ganacsato gaar oo xoololey ahna way jiraan oo xoolo igana maxaan dhihi jiray reer guuraa ah ee xoolaha ku xiranayaan qaarkood aan suuqa waxba dhiganay xoolaha uun la xiriira qaar ganacsato ahna way u badan tahay dhowle waxa inta badan waa ganacsato waxa u badan oo hadda degan